rajada hadda laga qabo dagaalku inuu soo gabangaboobo mar waxaa la odhan karaa waa suuragal oo haddii dhinaca sacuudiga iyo dhinaca isbahaysigu ayaga dhinaca dagaalka ayagaa waday ay joojiyaan dagaalka duqeynta ah marna waxaa la odhan karaa rajadu marka way sii wiidmaysaa waxa weeye xaaladda hadda muuqata labada dhinacba wax wada hadal ah oo toos uma furmin marka cidan wada hadlina inay heshiisana waa suur suuragal ma ahan marka waxaan isleeyahay bisail siyaasadeed baa jira oo dhinaca sacuudiga ah gaar ahaan waxaa jira cadaadis xagga dibadaha dalalka iyo reer yurub iyo maraykanka iyo gaar ahaan hay-adaha qarar midoobe iyo guud ahaanba hay-adaha uda u dooda xuquuqda insaanka ay ku saarayaan sacuudiga in uu soo afsiro dagaalkan waayo dagaalku wuu daba dheeraaday wakti badana wuu qaatay gun ama ama yool military oo guul ahna lagama gaareen afar sano madaxa lasii galayaa olajeedooyinkii ugu weynaayo loo qaaday oo ah in nidaamkii cabdirabi mansuur madaxweynaha dalka yemen dib lagu celiyo sancaana suura ma suuragelin sidoo kale waxaan suuragelin in nidaamkii inqilaabka sameeyey xuutiyiinta in ayagana laga saaro nidaamkii caafimadii sanca marka inqilaabkoodii la fashiliyo ma suuragelin awooddii military ay lahaayeen in la tegiyey ma suuragelin saddexdaas qodobaa horta ujeedka ugu weynaa u ahaa sacuudiga iyo isbaahisiga hogaaminayo ee yeman usoo farageliyeen saddexdii dolob mid ka suuragalay maanta ma jiro duqeynuhu waa cirka keliya ciidan infantry ah oo gudaha xoreynaya ma jiro dowladda oo hadda gacansiyaana oo cabdirabban waa dowlad iska maskiina tacbaana marka waxaan qiyaasayaa cadaadis dibadeed baa jira oo marka sacuudiga la saarayo in uu waan waan galo si arrinkan yeman usoo gabangoeeyo waayo mustaqbalkii siyaasadda sacuudiga ee dibadda iyo wadahadaladii iyo arrimihii isagoo ka da damacsanaa bariga dhexe iyo guud ahaan shararka dawliga ka qaybgeli lahaa ayaa waxaa sumcad daro kaga timid arrinkan uu lugta kuga leeyahay oo yeman oo dhiiga daadanayo duqeyntan socoto shacab lagu waynayo xaaladda bini aadamnimo isagu markaa ka dambeeyo marka dagaal aan iska furan oo sacuudigu qaaday ayuu ku jiraa marka hadduu soo gabangabeeyo sacuudiga uu si falsafadaysan kusoo gabangabeeyo waa guul markaa la oran karo lakin hadda wax la taaban karo weli ma dhicin
laakiin markii aan eegno xuutiyiinta waddanka yemen iyaga laftirkoodu waxa ay sameynayaan duqeymo ay ku bartilmaameysanayaan waddanka sacuudiga oo isaga xulafo uu hogaaminayo ay wadaan dagaal ka dhana xuutiyiinta arrinkaasi iyo cawaaqib xumida ka dhalatay ma la dhihi karaa ayaa keentay in sacuudigu uu wadahadal la furo xuutiyiinta waddankaasi yeman oo dhexdhexaadin uu ka galo dagaalkii uu isagu hogaaminayay waa suuragal in nimankan sawaariiqda katashka ay tuutuurayaan ay ku tuurayaan dhinaca sacuudiga inkastoo maro badan lasoo celiyo ma la qabto oo meelihii lagu talagalay uusan gaarin laakiin ayagu waxay ugu talagaleen xarunta madaxtooyada laga helo dalka sacuudiga boqortooyada riyaad ay ku jiraan nimankan boqorada xasugaha maxamed salmaan iyo aabihiis iyo guud ahaan dadka hadda hogaamiya isbahaysiga difaaca iyo wixii markaa lamid ah marka saaruuqaas lagu ganayo suuragal weeye inuu noqday bareshar cadaadis ah waayo biyihiia dadka u galay sacuudiga marka in iyagii ay fariin military la taabsiiyey sidaas kuraalku gaarayna waa suuragal waayo sumcad dalka sacuudiga ayaa hoos usii dhacaysa caasimadii baa la duqeynayaa koox yar oo milishiyada saar saari kusoo tuuraysa marka warkaa warna qaadan karo ma ahan marka inay soo gebangebeeyaan hab nabadeed xal ah ayaa ugu dow maadaama ay ku dayeen dhinaca kale hab military ah kuna duldareysteen marka hadda waxaa u furan waxa weeye midka wadahadalka ayaa u furan isbahaysigaas imaaraadka sacuudigana inay la fadhiistaan xuutiga waayo afar sano haddii xal military la gaari waaye in midka wadahadalka markan labada dhinac waa bisan yihiin oo waxaa ka muuqda biseel siyaasadeed labaduba waa daalan yihiin xuutiga iyo isbahaysiga carbeedba in marka midka wadahadalka fadhiistaan oo markaa shirkii kuwait dib loogu laabto labada kun lixdii mar la qabtay ergagii qaraamidoodana waa maanta ku baaqayaana la dhegeysto qodobada culusna la fududeeyo markaa dowladda sacuudiga hogaaminayo cabdirabe oo gacan siiyana iyadana waxa weeye shuruudaha adag ay miiranaysana yareyso ruutiguna kusoo biiro nidaamka hanti wadaagga qaranka nabadda lagu raadinayo oo markaa uusan asna aan laga fahmin nidaamkan iiraan taageeraya ee uu noqdo jabhad gudaha ka dagaalanto wadaniyada oo xalka meeshii uu ku jiraba raadinaysa laakiin haddii uu noqdo jabhad ay noqdaan fikir ahaan la wadaagta waaba dhacday sheexo laakiin haddana mawqifka siyaasadeed la wadaagtay iiraan oo markii shidaal ka qaadanayso aragti ahaan shidaal iiraan ka qaadanaysa dhib badan bay la imaanaysaa marka labadaas dhinac inay wada hadlaan oo fadhiistaan ayaa aragtida u dhaweytaa
laakiin ma u muuqataa mudane in arrinta hadda wadahadallada sacuudigu uu ku baaqay ay noqdaan kuwo xal siyaasiya laga gaaro dagaalka daba dheeraaday ee waddanka yemen ee xulafada sacuudigu uu horkacayo
haddii isbahaysigan hadda sacuudigu ay daacad ka tahay inay la hadlaan xuutiga saas ula hadlaan waxay suuragala in la hadlaan sidoo kale iiraan iiraan aa nimankan taageerta in fariin u diraan iiraan ay dhahaan wakiilka ciddaad ka tahay oo kooxdan nala fariisiya wadahadal la furo marka leanna nimankan cidda gacanteynaysa hubka siisana waa iiraan marka barnaamijku waa in sacuudiga iyo iiraan is arkaan wadahadal nabadeed oo geyiga carabeed iyo geyiga gaar ahaan kaliishka iyo faris in markaa laysu soo dhawaado waa suuragal marka haddii la yihahdo galabkan xuutiga oo markaa yeman ka dagaalama isbaahisiga ha heshiiyaanna iyadana waxay suuragal ku tahay dal garabka dowladda iyo garabka xuutiga labadaasa dagaalamaye in labadooda laisku fari wadahadal loo lasu keeno sacuudigana kor kala socdo markaa sacuudiga dagaalka uu joojiyo muhiimaddu waa in dagaalka sacuudiga uu joojiya duqeynta ka duqeynta ay socoto xuutiguna haddana tawaariikhda wuu ganayaa
laakiin wadahadaladani ma u muuqdaan kuwo ka duwan kuwii hore ee lagu baaqay ee sacuudiga ee ku aadanaa xalka gaaridda arrimaha waddanka yemen
waa suuragal haddii ay sacuudigu ay ka dhabeeyaan sacuudigu haddii ka dhabeeyaan waa suuragal oo waaqica laga soo dhaweeyo kolley darafyo badan baa yeman lug ku leh oo hay-adaha qaramidoobe iyo dowladda yeman iyo xuutiga haddii dhinacyada soo dhaweeyaan xuutigu waxma qaban karo marka sacuudigu waxaa hadalkaas uu kasoo yeerayo gudaha in waxaa fiican aqbal ka yimaado oo gudahana dhinaca dhinaca gudahana laga aqbalo
markii aan eegno arrimaha bini aadanimada iyo saameynta ka dhashay dagaaladii waddankaasi yemen ee soo jiitamayey arrinta ugu xiisaha badan ee warbaahintu ay wax ka qorayso waxaa ka mid ahaa arrimaha gargaarka oo ay adkeyd in la gaarsiiyo dadka ku dhaqan magaalooyinka ay inta badan maamulaan kooxaha xuutiyiinta ee waddanka yemen kuwaasoo saameyn ay ku yeesheen dhinaca duqeynta cirka ah ee xulafada sacuudigu uu wado kaydkii raashinka ee w f v cunada ayaa la sheegay in gantaal lagu dhuftay arrinkaasi iyo saameynta ka dhalatay bal faahfaahin naga sii
kolley maleeshiyaadkan xuutiyiintu markay arkaan raashin hay-adan hay-adda yoyinka ay wadaan inta badanaa waxay u isticmaalaan arrimaha khaas oo ah maleeshiyaadkooda waayo wax iyaga gacan siinaya oo daqli siinaya ma jiro degnihi way ku xiran yihiin marka hay-adaha bini aadamku waxay bixinayaan waaba daniimo iyaga u qaas ah oo markaa arrimahooda iyo ciidankooda si qaasa ayay markaa ayay ay ayay ayay u siiyaan raashin u siiyaan haddii markaa ay dhacdo in la gaarsiiyana waxaa inta badan adigu ka imaanaya dadka ku nool buuraha iyo meelaha fogfog cidda gaarsiinaysa dadka baahan oo meelahan dhow xeebaha jooga waa suuragal laakiin dadka fogfog waxaa dhibka ka yima ka imaanaya u yahay dhulkii wadada wada miina ah oo miinaa ku lagu wada aasay midda kale ciddii gaa ciddii gaarsiin lahayd oo ammaanka sugi lahaydna waa iyaga marka dhibku waa iyaga ku imaanaya cidda wax siinaysana waa iyagii marka waxa weeye waa xaalad bini aadamnimada ugu xun weeye saaruuqaana kulli hadda cidda gentena kulli iyaga inaysan ahayn xuutiyiintu u badan tahay oo diyaaradaha waxdureeya badana saaruuq la gena marka waa in isbahaysigaas la weydiiyaa oo la yidhahdo barnaamijyadan xuquuqda insaanka in la badbaadiyo waayo gargaarka la ilaaliyo waayo in badan oo shacaba ayaa dhibaataysan oo hadda isbitaaladii dawa la-aana ka jirta dadkii barakacay agabkii iyo biyihii nadiifka ama haystaan qaarkood waxa weeye maxaan ku rahdaa waxay xabsi ugu jiraan kooxahan xootiyiinta qaar waxa weeye xadka ayay isaga lugeynayaan waa tahriibeen wa waa barakaceen marka haddii la gaarsiin lahaa raashinna raashinku waxa weeye maxaan ku rahdaa wuu soo daahaya qudiisu wuxuu ku xiran yahay xeebaha oo degada badanaa waxaa dhaca tiis badan baa dhaca oo maraakiib dawli ah ayaa in badan muddo bil ah qaadanaysa oo baaraysa raashinkaas waxaa laga baarayaa in lacalla hubla dhexgeliyey marka dhib badan baa ka imaanaya daaha uu ka daahaya raashinku iyo dawada dadkiina waa dad u baahan xaalad emergency ku jira marka dhibaato badan oo xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta dalka yemen xagga xuquuqda insaanka
markii aan fiirino xogayaha arrimaha gargaarka bini aadamnimada ee qaramada midoobey waxa uu ka hadlay arinta saameynta dhalisay ee ku aadan duqeynta loo geystay kaydkii raashinka ee w f v arrintaasoo saameyn uu sheegay bini aadamnimo inay keenayso bal doorka qaramada midoobey ee arrimaha gargaarka bini aadamnimada iyo dadka hadda iyagu quudaraynaya in gargaar la gaarsiiyo maadaama kaydkii uu gubtay bal tafaasiil naga sii waxaa wararku ay sheegayaan in ergeygaasi uu booqan doono waddanka yeman si uu bal u xaqiijiyo waxaa ka jira kaydkaasi gubtay
hadda dhawaan waxaa la magacaabay waa ergey cusub maarta la yidhaahdo waa diblomaasi ku dhasha dalka u k marka kii hore way bedeleen dhawaan inuu yeman soo gaara waa suuragal waxaana wararku hadda sheegayaanba in waan waan nabadeed udiisa uu wado oo labada dhinac dagaalaka kala dhexeeya yeman uu rabo inuu wada hadalka mar labaad suu keeno midkood halkaas wada wada fariisiiyo marka shir ka dhacay shalay talaado ah janeefo ka dhacayna waxaa hadafkiisu ahaa in gargaar degdega la gaarsiiyo yeman oo markaa ku sugan xaalad bini aadamada ugu xun xogeyaha qaramidoodan wuxuu ku ballan qaaday in dalalka uu ka codsaday dhaqaalaha bixiya inay yeman gacan siiyaan si yemanta oo hadda ku sugan xaalad binaadamida ugu xun xagga nafaqada iyo wixii markaa la halmaalana laga gacan siiyo marka dad badan oo malaayiin ah oo marka yemaniyiin ah ayaa u waxyeeloobay dagaaladan qaara u barakacay in badan baa maxaan ku rahdaa waxbarasho la-aan iyo cunto la-aan raashin la-aan ah marka xaaladda bini aadamnimo marka hanta laga hadlo yeman waxay waxa weeye waxaa dhibka ugu weyn ka taagan yahay alaboorkii sanaca oo gargaarkusa degi lahaa waa xiran yahay waana midda uu ku baaqay shalayto antoni in la furo alaboorka sanaca degadan xudaydana marmar way xirantaa laakiin ayadana intaas loo furo ayuu dalbaday waayo gargaarku wuxuu u baahan yahay meel meeluu soo maro oo degad iyo eelaboor u baahan yahay marka labada dhinac ee dagaalka wadana wuxuu ka codsaday antony madaxweynaha qaramidoobe inay labadaba ilaaliyaan gargaarkan oo ay dadka lagu talagalay gaarsiiyaan marka waa fariin bini aadamnimo shirki shala ka dhacay saneefo ugu sheegay
aad baad umahadsan tahay doctor xasan albasri ayuu kaasi ahaa oo ah falanqeeya arrimaha carabta iyo caalamka oo faahfaahin ka bixinayay arrimaha waddankaasi yemen brofesorku waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda axqaaf ee waddanka yemen waxa uu tafaasiil dheeraada naga siinayey arrimaha waddankaasi yemen iyo waxaa laga filan kara wadahadallada ee sacuudigu uu ku baaqay ee lagu dhexdhexaadinayo xiisadda dagaalka ee ka taagan in dhawaalo ah waddankaasi yemen wixii macluumaadya ay ku soo kordhana waxaan idiin ballan qaadaynaa dhegeystayaal inaan wararkeena iyo barnaamijyadeena na soo aadan aan idinku soo gudbin doono